Guddiga Qorsheynta Dhulka Magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee shirsho Billaga haya NSKOI kaasi oo lagu arransaday arrimo istiraatiijiyad ah ee gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye kulanka oo fadhiyeen dhammaan xubno guddiga way basaasaaad oo gobro ku hayay kulanka toddobaadkan wasiirada wasaarado qorsheynta iyo maaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankan tiisudareeri wayba lakalafa guraysaday nagada doonta mustaqbalka istiraatiijiyadeed ee magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wasiirka wasaaradda howlaha guud Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdilaahi ayaa markii kulanka hadleedii kureed wayba isfaafahayay qodobadii ku muhiimsanaa ee lagu dawhay shirka billaga ee arrimo dhulka Koonfur Galbeed Soomaaliya way la falanqeeyay meedaraayus doorka ama qorshaha ta socda oo magaalooyinka oo loon soo biyo ama design naqdeen ama meedaraayus qorshihii guud naqday miili marahayo la ka hadalay sidoo kale way la ka hadalay ini oo meedaraayus dib lagmalcisa shirarkii hore oo la qobday maynan qobsoomay maynan qobsoomin qorshahaas amada imay oo challenge ama dhibaatooyin ay jiraan oo la ka gadgudbo runtii geega marka la ka gudub arrintaas way focuska xoogga la saaray ini oo degmada afgooye maadaama lansoobi wala arrow city profiling city profiling macnaasha ay magaaladaas cunto qofood ku nool xarumo oo dowladeed ka yaalaan jidadka sidiyoo eeyin suuqaqa guud ahaan madarayus nidaamka magaaladaas idoo xog horin lahaa kusoo bi xog horintaas lala wadaagay guddiga si oo madarayus barnaamijkaas ansixiyaan hadhowdina fulintiis qayb lankanagada insha allah horta intaas ka koobanayo shirka saasoo kale ma is xasuusinay wasaaradda howlaha guud maadaama ay hadiyarisay qorshihii guud ee dowladda koonfur galbeed ama city south west territorial development plan qorshihii horumarinta south west oo hadiyaaradii ini oo qaababka yoona madara lahan diyaari yoona la tusi maadaama xog ugurin badan yoona diyaarin badan laha kasuubi taasoo rajayn haddii ilaha indiin ini validation ama ansixin oon suubin goordhow qorshaha guud oo koobow magaalooyinkaas marka runtii magaalooyinka qorshahaas way sii sheegay way way hakoobey magaalo alla magaalo kasta inta oo xarumo dowladood ay kaleta jidadda sidiyoo iin magaaladii iskoolaad le magaaladii iskoolaad ban lahayn magaaladii eraboor le magaaladii eraboor an lahayn magaaladii madal xarumo caafimaad le haani an lahayn walaaqas dhan yeela xakoobi si oo barnaamijkaas annagada qorshahaas annagada qorshaha oo hay-adaha ama dowladaha oo oo noo kaalmeeyo arrimaha dib u dhiska dalka markii oo kooyaan diyaar an kanaga dokumentigaas gacanta lanka saara dokumentigaas oo dhammaystirna wasaaradda haddii aradi guddigan la wadaagi haddii ilahay indiin validation yaan soo bin fadaan bilon dhammaad shay hob ilahay indiin taasoo una qayb gelin doona dhammaan hay-adaha horumarya south west dhaqaalaha ka biyow marka insha allah qorsheena kaasahay runtii guulaha ka dhammaaday